barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacaddayada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitriban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimco bisha diseembarna waa saddex iyo labaatan sanadkan labada kun lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah dhallinyaro magaalada jabuuti ku soo bandhigtay ciyaaro hiddaha iyo dhaqanka ah munaani haddaan runta kuu sheego waxaa la yidhaha sadiiq baa la yidhaha sadiiq maxamed wallaahi caawa ciyaar la yaab laan samaynay dadka oo dhan sara kaceen saca kunoo tumiyeen isroorogitaan iyo dee ciyaar wanaag sunuu dhaqankii afrikaanka horta caawayo wax lamid a weli maaragba
waxaad sidoo kale maqli doontaan wiil soomaali kanadian ah oo ku gabi ingilishka oo inooga sheekaynaya hal abuurkiisa Same thing for Farah and Navifo, Abdin Halimo, living in the Netherlands or maybe Mogadishu, work degeso, work degeso. I'm that individual, si qatar uheso. If you want to hold a loon, start within your own cocoon. Ga'maha the iska duck, don't forget to use saboon. Adi iska dig, but never live life ad.
sidoo kale dhinacii heesaha ayaan iyana idin haynaa
waxaan dhuurayaa weli dadtuna ay sugaysa waxaan dhuurayaa weli dadtuna ay sugaysa teleefoonka soo dhaca dhayahaygo
qodobadaasi iyo isboortiga ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump ayaa boggiisa twitter-ka ku qoray in maraykanku ay xoojin doonaan islamarkaana ay ballaadhin doonaan awooddooda nukliyeerka ilaa xilliga dunidu ay dareenkooda u soo jeedinayaan arrimaha nukliyeerka gacanyarayaasha trump ayaa isku dayayaa in ay faahfaahiyaan qoraalkan oo loo arkay inuu yahay mid dareen xambaarsan kaas oo ka soo yeedhay madaxweyne la doortay oo hogaamin doona dal ku qalabaysan awoodda nukliyeerka trump wax faahfaahin intaas ka badan ah muu bixinin iyo weliba waxa uga jeedo fariintan uu ku soo daabacay boggiisa twitterka wasiirka arrimaha gudaha dalka talyaaniga marco miniti ayaa sheegay in ninkii looga shakisanaa inuu ka dambeeyey weerarkii argagixiso ee lagu qaaday magaalada berlin lagu dilay magaalada milano ee dalka talyaaniga faahfaahinta dilka anis amri ayaa lagu wadaa inuu wasiirka arrimaha gudaha uga hadlo shir jaraa'id oo lagu wado inuu goordha u qabto warbaahinta dhanka kalena booliska dalka jarmalka ayaa jimcihii maanta xiray laba nin oo walaalo ah oo looga shakisan yahay inay qorsheynayeen inay weeraraan suuq ku yaalo magaalada oberhausen ee dalka jarmalka xarigga labadan nin oo asal ahaan ka soo jeeda dalka kosovo ayaa yimid kadib markii ay boolisku heleen xog muhiim ah oo ku saabsan weerarada ay damacsanaayeen halka warkaasi uu idinkaga imaanayana dhegaystayaal waa v o a washington aan ku horeyno dalka jabuuti jabuuti waxaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey bandhig ay qaar ka mid ah dhallinyarada kusoo bandhigeen ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka qeybaha ciyaaraha ay dhallinyaradani soo bandhigeen waxaa ku jiray ciyaar lagu magacaabo caraweelo warbixintan waxaa magaalada jabuuti ee xarunta dalka jabuuti inooga soo dirtay wariyaheena sagal siciid faarax taniyo wixii ka dambeeyey markii gabdho dhallinyaro ay soo bandhigeen bandhig dhaqameed ay ugu magacdareen araweelo waagaari ayaa dhallinyarada magaalada jabuuti waxay isweydiinayeen araweelo iyo taariikhdeedii kooxda dhallinyarada ee la yidhaahdo group b k waa koox dhallinyaro ah oo iskood isku abaabulay kuna xeel dheer dhinaca dabaasha iyagoo quusa in badan islamarkaana boodo in dheer waxayna soo bandhigeen dhallinyaradaasi cayaar dhaqameedyo ay ku matalayeen dhaqamadii hore ee xilligii araweelo iyo xiliyadii ka dambeeyey iyadoona dadweynihii daawanaya cayaar dhaqameedkaasi ay aada ula dhaceen waxaana kala sheekaystay dhallinyaradaasi cayaarahan ay soo bandhigeen waxay uga dan lahaayeen iyo sidoo kale guud ahaan dhaqanka faysal xalan cumar baa layidhaha waxaan ku magac dheeraya khaliifa faysal waxaa soo bandhigteen ciyaar hidiyo dhaqan aad u qurux badan bal iiga sheekeyn yar ciyaarta aad soo bandhigteen wallaahi maanta inkastoo aan dee saaxiibada ka hadhay laakiin si fiican baa u ciyaarinahayd si fiican bay saaxiibada u ciyaareen marka hadda mikrofoonka saaxiibkan wareejinay magacaada cabdimajiid xasan cumar dee cabdimajid gawrac ciyaarta soo barteen dee wallaahi inkastaan aan dhulkan u arkaynin dee inay macaaneyd ciyaartu aa lagu faraxsanaa aad bay u macaaneyd laakiin laakiin xaggee kusoo barteen sidii waxaad u boodayseen si aada u sarreysa badda baddaan kusoo baranay marka waa dabaalataan sidii kalluunkii baa u boodayseen waana ciyaarnaana okay ilaa imsaa baranayseen ilaa hadda adu muddo saddex sanaa wallaahi dee wayna cajabisay si fiican bay noo cajabisay inkastoon jecelin haddana ane qolada kale haddana dhaqanka waa our country munaani haddaan runta kuu sheego waxaa la yidhaha sadiiq baa la yidhaha sadiiq maxamed Ee, sadiiq waxaa ka mid ah dhalinyaro ciyaarayay bal iga gawrac ciyaarta wallaahi caawa ciyaar la yaab laan samaynay dadka oo dhan sare kaceen saacibku noo tumiyeen isrurugitaan iyo dee ciyaar wanaagsanuu dhaqanka afrikaanka horta caawayo wax lamid ay weli maaragba alxamdulilah dhinaca kale baddana waad ku jirtaan haa dhinaca baddana xagga horaan nahay waan ku dadaalnaa ciyaarta kalena waayo dee jabuuti bay ku horayeen wax ciyaara marka in anagu dadkii ugu horreeyey soo baxay inaan ka mid noqonaan doonna ciyaarta magaceed waxaa la hortaa acrobat acrobat aa.
xaggee laga ciyaaraa anaka ana- anakaas barna marka macallin baa noogu yimid etoobiya wallaahi de maanta dee lama koobo kale shucuurta inkastay dee iska badan tahay waan farxad aad iyo aad u weyn waxaan arkayna de waa hidiyo dhaqankeenii waa waxaan kusoo babarnay laa yaraantiin laa weynaasheenii ee anu waaba ii cajibisaba de anu maanta dee ka hor maba arkinba waxaan bal ka hor araweelo araweelo soo aragtaan inkastoo dee araweelo maanta ciyaalkeygaan noqonay oon sidaan u ciyaarinay dee waan dhignay dhaqankeygii wax kasta sideedii wax kasta oo ciyaarta ciyaarta araweelo ahayd haa Do- doonsna waa wuxuu ahaa doons afrikaana oo berigii hore dee desania soosoondadii meelaha ayaa la ciyaari jiray markaa dee dha- dhar- dhar- dharka inta sare waa layska qaawinayay inta ranji waa layska mamareen dee pantiuro iyo komsaa dee tuqi komsaa dee intana bes wax yarun baa la xidhanay haa haa markaa intii baan matalayna dee waaye waaye waayadii ee magacaa mukhtaar cali axmed baan idhaa magacaaga ku magac dheeryahay dee iloodiyaa dee ninkii garan mahay garan magacaa maxaad ku aragtaa iloodiyaa iloodiyaa aa meel kasta dee ummadda nebi maxamed joogaan baan salaaminaa Dhaqan- dhaqankeena walaa dhaqan la iloobi karee maaha dhaqankeena waa dhaqan fiican dhaqan gaaleedtaan la qabsano anagoo afrikaan afrikaan ku dhalanay markaa dhaqanka afrikaanka dee araweelo aad jirtaan anagoo ciyaalkoogiya Dee maanta dee anagoo ku magacdheena mukhtaar cali axmedna anu waddankaa jubuuti xoog baa u jecelahay daano hadday gabdhaha sida araweelo noqdaan ma taageersantihiin gabdhaha maxaa fariin u diraysaan haddana dhaqankeena iloobina kaleenadaanway fiican yihiin laakiinse dee dhaqankiinu ilaashada waa inaad dhowrtiin waa inaad ku adkaatiin dhaqankiinu absolutiin horta anuu dee haddaan nin yahay oo naaga wax ka sheegi doonayo waxaan samayn lahaa dhaqanka horta wax lailoomaa inkastoo dharkeena caadi iska xidho laiskaga labisto laakiin dee marmar baa jirta dee la xasuusto oo la xidho haa la xuso xafladoo kale laga qayb galo saasaa oran lahaa dee, haa muujiya umwa dhaqanka markaan aan oranayna anaku garbahan salaakiigda dhaqankiiba ka baxeen saakiin inaad ku soo celina aan ku jecelnahay anna waxaan odhan lahaa sidaas leeg walaalkay siduu yidhi inkastay habluhu inkastoona guruubbay kaal hablahan waxaan ku odhan lahayn dhaqankeena ilaaliya warbixintii ay dalka jabuuti inooga soo dirtay wariyaheenna sagal siciid faarax
laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan idaacadda duhurnimo ayaad nagala socotaan axmed cali oo loo yaqaano axmed nomadik waa wiil dhallinyaro ah oo gabya ah kuna nool alberta waa gobol ka tirsan dalka kanada axmed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada soomaaliyeed ee qurbaha ku kortay islamarkaana sii waday hiddaha iyo dhaqanka ay soomaalidu sooyaalka u lahayd ee ay ka mid tahay aftahanimada laakiin axmed maadaama uu ku koray meel looga hadlo luuqadda ingiriisida wuxuu wax ku curiyaa kuna een, gabayaa ama raabkana ka tiriyaa een, erayo ay ka mid yihiin ama ay ku jiraan luuqadda ingiriisidu mararka qaarna gabayadiisu waxay isugu jiraan soomaali iyo english haddaba waryaheena jaamac buulle jaamac ayaa axmed kula kulmay magaalada calgary ee gobolka alberta ee dalka canada waxaana ugu horreyn weydiiyey goorta uu bilaabay curinta raabka iyo gabaygaba
gabaye waxaa bilaabay inaan qoro horta markaas lix iyo toban sano jiray aa bilaabay inaan qoro theory waxaas isugu jira markastoo laakiin markaas stage aade aad dad dad ku hor akhriyay waxaa jira la adiga labaatan iyo afar camal so cabaara qoraya laakiin dad maku hor aqrinin waa ka cabsanaya especially af ingiliiska moogta waxaa waaye luqadayda saddexaad waaye so dhibig waa ujeedada soomaalida ugu dhibayo haddeetan warba inaan ku qor af soomaali laakiin fahamkayga wuxuu yahay af ingiliis so 16 markaa ahaa bilaabe laakiin labaatan iyo afar ahay marka axmed waxaa tiri ingiriisku waa luqadeeda saddexaad sax koowaad iyo labaad waa- waa luqadahee luqadii koowaad soomaali u ahaa laakiin waaba hilmaamay af italiyaan itaaliya ku kore so luqadii koowaad wuxuu ahaa soomaali af italiyana bartay soomaalida iga lume waddankaana imaaday af ingiliisna bartay ahayd Ah, iyo hooyadii waxay dhahday luqadaada waa inaa bartid so luqadii aan isku day inaan barto waana ku dadaalay af- af italiyana iga dhamaaday labada kun iyo tobankii waxaad ku guulaysatay eh, halkan award waxaa lagu siiyey bilad marka nooga sheekee bal biladaas midda bilada ay ahayd igraa lahaa xoogaa bilada oo alxamdulilah bilada awoorta laga wadaa bilada xoogaa aan helo alxamdulilah midka oo aniga aan ku faano waxaa waaye midka oo tartanka oo national champion aan noqday oo dad badan oo kanada ka imaadeen nala tartame aniga iyo saddex qol ah, saddex ah, qole cam- ah, qole dadka community anaga iskale ahayn oo saddex kale qof camal aan isku imaanay anaga isla raacnay so waxaa ah, beat gareynay 20 people camal aan ka- aan ka sareen marka labaatan qof camal baa tartanka ka qayb galay waxaa se guulaystay saddex qof oo adiga aad isku koox ahaydeen oo- no haddii boqol boqol iyo kon boq- no boqol qof camal aad tartamayeen afartan aan raacin- aan raacin.
Afartiina Ha, t- t- kooxa ahayn afartiinadaas koox ahayd bal marka hore waxaad wax naga maqashisaa gabayadaada waxaan aad u jeclahay eh, maama africa iyo eh, mid waxaa jira af soomaali iyo ingiriis isku dhex jiro Sax.
oo hooyo ah miya ha waa mid ciyaar xataa waa qabaa oo af soomaali luuqda oo- oo kaftan kaftan camal ah kaftanka waad noogu dambaysiinaysaa labadan eh, maama africa iyo hooyo ayaad noo horeysiinaysaa ha I was born in the horn then torn from it but still chilling in the caravan no camels or savannas now we living in the prairies and we share a van and forget government housing now we got bank accounts with more than just a thousand and I made Hoya proud yo cause I'm only getting shot by the cameras when I'm screaming out cheese like formaggio I kinda love Sobayad, but I'd rather have some mufo. No money in the bank account, most of it's in a Yuto. Najija Jijo, Kali Sofadiso, your mind will never open about the Montadins Kajifto. Same thing for Farah and Nadifo. Abdin Halimo, living in the Netherlands or maybe Mogadisho, Wardegeso, Warkedegeso. I'm that individual, Siqatar Uheso. If you want to hold a dune, start within your own cocoon. Gamaha the Iskadak, don't forget to use Saboon. Adi Iskadig, but never live life Adi. Bukas the Akli, so the coolest mother Akli, because no one wants to be by people thinking fuck it. And if it's getting difficult, just try to give a wakti a word to Hoyo. I promised if I ever find a governor that was loyal, I treat her with some dakan man. I treat her like she's royal, sort of like a bokor. She could be my kahwa and my shah, and I would be her sunkar. I'm a hidig, yes, I'm a star. Proud Somali, and I wouldn't change a thing, man, except the bidar. Because you can catch me on the streets with a da'as ma'awis. I don't stag when I kadi, because I love my dar nadif. Yes, I'm the one, so my flow is hilib ari. Spit dahab shil, because the flow is straight money.
awards kale aad heshay awardskaaga ugu horreeyey edmonton aad hesho muxuu ahaa biladii waxaa ahay midkii oo Mennonite Center CN uh, Arts in the Community Award aan ka helay waaye Ah, kaasaa first hele markaasna midka ku xigo waxaa oo Edmonton ah, Arts Council ay siiyeen ah, Artist Award Eh, kaasaan mataqaanaa soomaalida inteeda badan ee kugu baratay idaacadaha deegaanka lagaa waraystay soomaalida waxaad u noqotay eh, qof oo ay tirsadaan khaasatan dhallinyarada qof reer edmonton iyo alberta matalo haddana canada marka en, waxaa jira gabay kaaga ah oo lagu dhigo iskuullada ontario miya sax kaa maxaa la yidhahdaa waa midka I am Africa lagu waco ah, mid oo ah qoray waaye oo like waa perform gareeya I am Africa lagu waco dadka uu sheegayo ani hay hay u maleen waxa buuka aqrisay ani hadaarta inaa fahamtid ani la hadal camal waaye no midkaas oo hore waxaa lagu baroyaa schools oo Ontario lagu baroyaa Aurelia to be exact aa lagu baroyaa edmonton dhallinyarada waxaa laga sheegaa iyo alberto dhe- hebelaa la dilay hebelaa la dilay dhallinyaraa la xiray marka adiga dhinaca wanaagsan dadka wax ka matala ayaa tahay maxaad ugu fadhidaa soomaalida waxyaal badan cause dadkan waxaa waaye waxa aragtid moogtahay haddee markasta arkayaan dad oo xumaan suubinayaan soomaalida isku mid a u malaynayaan laakiin aniga edmonton arts council aa fadhiyaa the somali canadian women children association aa fadhiyaa community involved aa ahay so markay arkayaan inaa suubinaa gabaye oo shaqaday tahay laakiin community waana ku jira oo volunteer suubinayo waxay arkaan soomaalida inay kala duwan yihiin oo dhahan ay ka- wiilasha dhan isku mid waaye Ma- annaka dhan isku mid maana waa kala duwanna qof kasto community kasta waa qabaan dad oo dhib galaan waana qabaan dad oo wax fiican subinayaan waa in la raadiyo sometimes dhibka waxaa jiro dadka xumaana la faaniya mar kasta moogtahay aa ogaanaysaa dila dilay oo la xire laakiin dadka oo wax fiican subinaya waa difficult in la maqlo ugu dambayntii Waa salaamantihiin.
fariintaada maxay noqonaysaa khaasatan dhallinyarada maxaad fariin u diraysaa waxaa waxaa dhihi lahaa horta igraa lahaa luqadii horta dhibay ku tahay waa ujeedin ani dad haddaan leh ag joogaa tababar ma jirto waa dhibay ku tahay soomaalida waa yar yihiin meeshan haddii laisku imaana waa meel reason aad isku imaadaa ma aha minnesota meelaas camal laakiin waxaa dhihi lahaa hadda wax aad jeceshahay waalidiintaada waa adiga markasta ku dhahayeen jaamacada gal universityada aadaysid daktar noqo lawyer noqo haddaa rabbi waxaas ay jeceshahay subi laakiin waalidiinta waxay ka fikir waayaan le caafimaadkaada in the future haddaa subi kartid gabe acting theater poetry iyo waxaan adiga xataa waa ku anfacaysaa so adiga ka fikir mental healthkaada ha ka fikirin le pocket health
kaasi wuxuu ahaa axmed cali oo loo yaqaano nomadic waa wiil dhallinyaro ah oo soomaali kanadiyaan ah oo ku nool gobolka alberta wuxuu u warramayay wariyaha v o a jaamac bulle jaamac halkaad nagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dhinacii heesaha waa hees ay ku luuqayso fanaanadda xaawa kiin waa heesta dhofjacayl
of jacayl udaranaa lahayu udaranaa of jacayl udaranaa of jacayl udaranaa lahayu udaranaa of jacayl udaranaa maygu dhegay anigu maygu dhagay mayla dhacay mayla dhacay warmaha siduu ii dhufsaday ima dhigin dhul shisheeye dhul shisheeye ilaa maygu dhagay anigu maygu dhagay mayla dhacay mayla dhacay warmaha siduu ii dhufsaday ima dhigin dhul shisheeye dhul shisheeye ilaa dhana ima dhaafine dhul iyo laf dhabartuna wadnahu wadnahu wadnahu dhex yaala dhana ima dhaafine dhul iyo laf dhabartuna wadnahu wadnuhu wadnuhu dhex yaala waxaan dhuurayaa weli dhagtuna ay sugaysaa waxaan dhuurayaa weli dhagtuna ay sugaysaa taleefoonka soo dhaca dhayahaygu dhiirana dhankaage waxaan dhuurayaa weli dhagtuna ay sugaysaa waxaan dhuurayaa weli dhagtuna ay sugaysaa taleefoonka soo dhaca dhayahaygu dhiirana dhankaage dhadhamiyey kalgacal markii aad dhadhamiyey dhadhamiyey kalgacal dhadhamiyey kalgacal markii aad dhadhamiyey dhadhamiyey kalgacal dhunkashada dhunkashada macaan dhoola kaqo dhoola kaqo isalka dhugmadiisa wacan kama dhargin weli waan weli waan dhursugayaa dhunkashada dhunkashada macaan dhoola kaqo dhoola kaqo isalka dhugmadiisa wacan kama dhargin weli waan
heestaasi ku luuqanaysay fanaanada xaawakiin ee dhoof jecel haddaan intaas kaga nimaadno laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan idaacadii duhurnimo ayaad la socoteen haatanna dhinacii wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa inoo haya nuur xasan nuur
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeena duhurnimo oo aan maanta kusoo qaadan doonno ciyaaraha kubadda kolayga gabdhaha soomaaliyeed oo shalay galankii dambe ka furmay magaalada garowe laba kulan oo ka mid ah tartanka ayaa shalay la ciyaaray faahfaahinta ciyaarahan waxaa garowe nooga soo diray wariyaha v o e-da nuux muuse birjeeb gacantay taagtay lambarka toddobaad ee kubadda la siiyey bannaankay u baxday
koobka kubadda kolayga ee gabdhaha oo ay u tartamayaan maamulada jubbaland galmudug puntland hirshabeelle iyo banaadir marka laga reebo maamulka koonfur galbeed oo la ii sheegay in aysan iyagu imaan ayaa si rasmi uga furmay garowe maamul goboleedyada waxaa ciyaarta ku weheliyey kooxda bilan oo ay ku ciyaarayaan ciyaartoy hore iyo kuwo ka yimid qurbaha agaasimaha guud ee wasaaradda isboortiga iyo dhallinyarada puntland axmed cabdalla tigaana oo isagu marti loo yahay ayaa tilmaamay in qabashada koobkan ay ku faraxsan yihiin lix iyo labaatan sano kadib in la qabto puntland ay martigeliso waxaa farxadii aanoo ku hadlaya magaca wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee sha- lix iyo labaatan sano kadib in ay maanta noqotay puntland caasimadda garoowe ay nasiib u yeelatay in lagu qabto ciyaarihii ee kubadda kolayga ee gabdhaha ee haweenku sidaynu ognahay waa lafdhabarta iyo halbowlaha bulshada hooyadu waa barbaariyaha wanaagsan waa dhakhaatiir badbaadiya dad badan waa macallimiin soo saaray ee maaragtay bulsho wanaagsan waxay mudan yihiin inay xaq u helaan xuquuqdooda aasaasiga ah inay ka qayb qaataan barnaamijyada isboortiga horumarinta bulshada ee waxaana maanta ah, ay guul u tahay in barnaamijkaas uu hirgalay oo maanta aad u- aad u jeedaan barnaamijka sida quruxda badan u socda Ee, waxaan idinku soo dhawaynaynaa puntland wuxuu noqon doonaa intuu socdo barnaamij ee, aad u qiimo badan bulshada adduunkana soo jiita shacabka puntland ee dhammaan howlahan ee martigeliyey ee u ha- u heegan iyo ciidamada amnigana aad baan ugu mahadcelinaynaa tartankan koobka kubadda kolayga waxaa si rasmi u furtay ilhaan cumar oo ah xildhibaanad laga soo doorto minnesota oo shalay kasoo degtay garowe si ay uga qayb gasho furitaanka koobka kubadda kolayga ee gabdhaha soomaaliyeed Een, waxaan rajaynayaa in aan soo saarno ee, koox aad u adag oo guul weyn noo soo dhicin karta markii ay la tartamto kooxyaalka kaleete oo dowladaha kale ka mid ah waxaa sharaf ii ah maanta inaan anigoo garowe joogo een, ciyaartaan oo kaleete lagu dhigaayo Een, garowe ee, puntland ay ay qa- qabanqaabada ka qaadanayso oo een, gudoomiyaalka ay isxil saarayaan ay leeyihiin annaga aa idin ho- hor is- een, idin hor soconayno ciyaarihiina horey ha u socdaan sharaf bay muujinaysaa taas iyo dhiirigelin ciyaartii ugu horeysay waxa ay dhex martay afar kooxood taasoo gashay ilaa xalay fiidkii waxaana lagu furay kooxaha puntland iyo bilan oo kala helay puntland soddon iyo afar iyo bilan oo siddeed iyo toban ah una dhiganta laba dhibic hal oo ay ku raysay puntland lambarka saddex iyo tobanaad bannaankay ka toogatay laakiin ma dhalan mar kale lagu xarakeeyey waana ay markaa gashay shan iyo toban sideed ciyaarta labaad oo dhex martay banaadir iyo hirshabeelle ayaa kala helay banaadir soddon iyo saddex halka hirshabeelle ay la timid soddon barnaamijkani wuxuu muhiimad weyn u leeyahay midnimada soomaaliya in gabdhihii kubadda kolliga soomaaliya isu yimaadaan iyagoo si asturan oo akhlaaq leh u ciyaaraya iyaga oo ah ee gabdha maaragtay si fiican loo soo diyaariyey ee caawa puntland baa ciyaartay iyo kooxdii xulka ee gobolka banaadir koox ka socota Ee, barnaamijka barnaamij xiise badan waxaanan rabnaa in uh, isboortigu hormaro in gabdhuhu maaragta ay xuquuqdooda helaan iyagoo si asturan oo aan diinta iyo shareecada islaamka ka hor imanayn ah marka waa guul iyo farxad waana barnaamij aanu muddo laga soo shaqaynayey ee, waxaana rajaynaynaa inuu guul ku dhammaado insha allah dhanka kale culamaa udiinka puntland oo saxaafadda kula hadlay garowe ayaa cambaareeyey in la dhiirogeliyo ciyaarahan nuux muuse birjeeb v o a garowe xubintii ciyaarahana dhegaystayaal intaa ha inoo joogto
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinayey wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan dhegaystayaal markaana aan ku nasanno kaalimihii sugaanta waxaan idiin soo qabannay codka fanaanka cabdinuur jaas iyo heestiisii waris
aduunyadu wareeriyo dawal iyo dhibaatiyo dawaya badanayeen warankii jacaylka igu waafanisto wadnahayga kala jarayeen aduunyadu wareeriyo dawal iyo dhibaatiyo dawaya badanayeen warankii jacaylka igu waafanisto wadnahayga kala jarayeen wadka waa ku samirtaa wixii muuqda waa qabo waxay waatan oo kale wadka waa ku samirtaa wixii muuqda waa qabo waxay waatan oo kale warqaadaha la qoray iyo warkaysyada adduunyada weydii mahaygii kama heli jawaabo waxaan kama waraysane warqaadaha la qoray iyo warkaysyada adduunyada weydii mahaygii kama heli jawaabo waxaan kama waraysane waqti bay la sara kacayeen waqti bay la sara kacayeen waqti bay la sara kacayeen waqti bay la sara kacayeen
heesta waris iyo fanaanka cabdinuur jaas oo uu horey ugu luuqan jiray allah u naxariistee shay miradda cara ayaan dhegaystayaal idaacaddeenii kusoo xiraynaa waxaa idaacadda idinla socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo galabta afarta galabnimo waa v o a oo idin leh duhur wanaagsan
waa iga wareersho nahayga kala jaray warisay adaan kuwaalanaya away weheshigeeni walbahaarka caashaqa baa iga wareersho nahayga kala jaray wadka waa ku samirtaa wixii muuqda waa qabo waxay waatan oo kale wadka waa ku samirtaa wixii muuqda waa qabo